caasha oo ka timid soomaaliya magacaygu waa caasha da-daydu waa soddon iyo laba jir waxaan deganahay magaalada suurikh waxaan ahay xaas afar caruur ahna waan leeyahay anigu waxaan ku dhashay muqdisho waxaa ila dhashay saddex gabdhood iyo lix wiil reerkaygu wuxuu deganaa guri ijaar ah weliba waxaa nala deganaa ninka guriga iskale isagoo saddex qol deganaa aniga annagana inta kale inkastoo gurigu weynaa haddana cariiri ayuu ahaa gabdhaha walaalahee ah iyo anigu waxaan ku qaybsanayn nadaafadda dhardhaqidda cunto karinta wiilasha laakiin waxba guriga kama qaban jirin intaas waan dhibsan jirnay arrintaas hooyadayna annaga ayayna garaaci jirtay haddii aan muranno ama alaabta lagu cayaaro caruurta deriska amar la-aan ka qaadano marka qaarkood lacag ayaan ka qaadan jirnay iyada oo aan dareemin aabbahan wuxuu ka shaqayn jiray dhismaha guryaha mushaarkiisu muddo toban cisho ah ayuu ku filnaa hooyadan waxay ahayd harqaanley macmacaankana way iibin jirtay ayada waxayna masruufi jirtay bisha labaatanka cisho oo ka dhiman markay xanaaqdo waxay ku oran jirtay aabbahay lacagtaada naguma filna waa inaan anigu shaqeeyaa waayo qaraabada xataa waxay rabaan in wax la siiyo aabbahay hooyaday aad buu ugu roonaa deen buu usoo qaadin jiray si ay harqaanka qalabkiisa uga iibsato hooyana way ku farxad jirtay arrintaas aabbahay marar dhif ah ayuu ila hadli jiray waxaan u malaynayaa maba uu i arki jirin maadaama aan caruur aada u fara badan ahayn isaguna uu daalanaa fiidkii aabbahay reerka asagaa madax ka ahaa raashinka saxanka u qurxoonna asaga ayaa wax ku cuni jiray hilibka cadka u wanaagsanna wuu cuni jiray aabbe ayaa wiilasha garaaci jiray haddii ay dagaal soo galaan wiilashana inta badan way dagaalami jireen waxaa nala deris ahaa caruur aada u fara badan waxaana inta badan caruurta kula cayaari jirnay dibadda qaas ahaan cayaarta la yiraahdo brima alaabaha aan ku cayaari jirnay annaga ayaa samaysan jirnay sida sabuulka oon gabar ka samayn jirnay saaxiibaday waxaa la oran jiray sacdiya sirta ayaan isku qarsan jirnay markaan xeebta kusoo cayaarno oon weliba mamnuuc naga ah waxaan oran jirnay dugsiga ayaan ku maqnayn oo been ayaan isla sheegi jirnay markuu fasaxa iskuulku muddo saddex bilood ah bilowdo waxaan aadi jiray ayeeyo anigoo keligay ah ayeeyo aada ayay ii jecleyd way ii sheekayn jirtay habeenkii wayna ii sheegi jirtay ilaa aan ka seexdo heesi jirtay ilaa aan ka seexdo toddoba jir ayaan ahaa markaan iskuulka tegay macalimadaydu aada ayay u wanaagsanayd anigu aada ayaan u jeclaa markii dambe waxaan yeeshay macalimiin kala duwan kuwaasoo mararka qaarkood idili jiray markii aan waxbaran waayo ama casharka kasoo shaqayn waayo anigu galaaska afaraad ah ayuu dagaalka bilowday waxaan maqli jiray madfac iyo xabado dadkii dariska ahaa ayaa bilaabay in aysan isla hadlin ayagoo u kala baxay qabiil iyo gobol gobol dabadeedna reerkaygu waxay u qaxayn meelkii qabiilkaygu meeshii qabiilkaygu joogeen xaafadda ayaan wax nalaku bari jiray waxaana nala ilaalin jiray inta badan kadib markuu uu dagaalku iyo cabsidu badatay waxaa joogsatay waxbarashadii guriga ayaan waalidkay nagu celiyeen waalidkay waxay aaminsanaayeen in dhib igu dhici karo sidaas awgeed ayay waxay igu xiri jireen guriga anigu aad ayaan qayle iyo muran u samayn jiray anigoo diidan in guriga la igu xiro sannado kadib reerkaygu etoobiya ayay u qaxeen markaan siddeed iyo toban jir ahaa nin soomaali ayaan guursaday iswiiska ayaan usoo dhoofay qaxootinimo ayaana la aqoonsaday hore waxaan ka markii hore waxaan ka shaqayn jiray hoteel sariiro goglid ah haddase waxaan ahay hooyo saddex gabdhood iyo wiil leh waxaan gebigoodba u rajaynayaa in ay noloshoodu ku guulaystaan kuna barbaaraan cabsi la-aan iyo nabad